iyada uu dalka ka curtay roobka xilliga guuga oo ay ku dirsadeen dad iyo duunyo ayaa waxaa daargarow ballaaran wada beeralaydii soomaaliyeed dadka nimcada roobka uu allah siiyey ka faa'iidaysanayay waxaa ka mid ah dadka beeralayda ah ee ku nool wilaayada islaamiga shabeellada hoose si gaar ah beeralayda deegaanka kuunyo barow waxaan isku daynay inaan u koorgolno diyaargarowga beeralayda annagoo la kulannay qaar ka mid a dadka beeraha iskaleh isku diyaarinaya tacabka cabdiqaadir nyaanyo oo ka mid a dadka beeraha tacabada oo aan kula kulmay kuunyo barow ayaa ii sheegay in xilligan ay tacabayaan dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin geleyda digirta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan cabdiqaadir nyaanyo ay magaceyga xilliga guuga hadda noogu soo dhoweey hadda oo noo da-ay waxaan diyaar u nahay in galley iyo nyaanyo iyo boor aan dhigano alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan marka waxaan rabnaa inaa dalabkaas ilaahay no siiyo saas baan rajaynaynaa insha allah maya guuga galleya u badan dadka roobka roobka haduu zaaid u da-o galleyda hadda dadka xooga saaraan markiina hawaal makiinay diyaar waay hadda kolley abuurkan gacantaan ku haynaa waxaan rabnaa insha allah hadda inaan abuurka galno kolley roobkan inshaalla waa meelahan dhudhow waa kusoo da-ay haddana waa sugaynaa insha allah haddii ilaahay raalka noqda alxamdulilah wax fiican baan ka rajaynaa rajadaayna muxuuma sanadka haddana dhaafo beeraha wax fiican baan ka helnay haddana sidoo kale saas baan rajayaynaa insha allah cabdiqaadir ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed iyo dadka beeralayda ah inay xooga saaraan tacabka beeraha maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ilaha ugu muhiimsan ay ka soo baxaan waxyaabaha qutuldaruuriga ah bulshada soomaaliyeedna tahay bulsho ku tilmaaman tacabka dadka beeralayda waxaan ugu baaqaa inay beeraha tabcadaan adduunkooda qabsadaan oo beerahooda xooga ay saaraan marka waxaa waaye adduunyada horeba beer lee la fali jiray wax kale ma lagu shaqaysa jirin dhammaantayn waxaa lagu soo koriyey beer waaye wax beer ka fiican ma jiro saddex bil waaye haddii oo macnaha oo galleyda la tacbo toddobaatan maal waaye toddobaatan beri waaye maalintii toddobaatan iyo shan ay dhahdaan ilmaada xabuuqaada ay kugu cunaan digirtana sideedaba afarta iyo shanba waa ku maraysaa kontanba jaa diyaar waaye iidan laftarkeeda waaba la guraa lixdamaad meesha nyaanyada ay ku dhahdaan waa sidoo kale iidana wax laba bilood la sugaayo waaye wax saas u dheer maahanba dadka waxaan u sheegaa inay macnaha beeraha xooga saaraan walaalahayga oo beeralayda ah inay beeraha fashaan inay beeraha xooga saaraan inay dhulkooda tabcdaan dhulka dhulkiina waay dhulka hala fasho saasaan ugu baaqi lahay walaalahii muslimiinta ah xilli roobaadka guuga ayaa ka bilowday qeybo ka mid ah gobollada dalka waxaana nimcada hortee ku diirsaday dadka iyo duunyada iyadoona allah laga baryayo inuu ka dhigo roob israax raac oo barakiyo khayr wata